wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybteenna saddexaad uguna dambeysay barnaamijyo xidhiidha oo aynu kaga hadlaynay doorashooyinka somalilan qaybteennan ugu dambaysa waxaynu ku eegi doonaa doodaha iyo aragtiyaha la xidhiidha doorashada iyo saameynta amni iyo dhaqaale ee ka dhalataa muddo toban sano gudaheed ah waxaa somalilan ka qabsoomay afar doorasho iyada oo doorashadan dhacaysa maalinta berri ah ee taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha koobi tobnaad ee labada kun iyo labiyo tobanka ay tahay doorashadii shanaad waxaa intaas dheer aftidii dastuurka diiwaangelintii iyo kaadhbeddelkii oo saddexduba la kharash iyo howlgal ah doorashooyinkaas hore doorashooyinkan somalilan waxaa mid walba ku baxa dhaqaale aad u badan oo ka kala yimaada qaadhaanbixiyaasha iyo weliba xukuumadda somalilan tusaale ahaan doorashadan ugu dambaysa waxaa ku baxaya howlgalkeeda oo keliya lacag kor u dhaafaysa ilaa lix milyan oo dollar saddex iyo soddon boqolkiiba waxaa bixiyey xukuumadda somalilan halka toddobiyo lixdan boqolkiibana ay bixiyeen qaadhaanbixiyayaasha gacanta ka geysta doorashooyinka somalilan waxaa intaas dheer lacag xaddhaafa oo urur walbi uu isticmaalayo ololihiisa doorashada taas oo aan ilaa hadda tiro sugan laga haynin shukri xaaji ismaaciil bandare oo ka tirsanayd guddidii doorasho ee ugu horreeyey somalilan hase ahaatee iminka madax ka ah hay-ad samafal ayaa iyadu qabtaa horta de waa lagama maarmaan in doorashooyin la qabto laakiin doorashooyinku waa kharash badanyihin aada iyo aad ba kharash u kharash badan yihin dowladda somaliland way ku kharash badan yihiin marka la qabanaayo deeqbixiyaashuna waa lamid weliba maalin dhow deeqbixiyaashu waxbay maalinba kasii goynayaano kasdibay uga sii qoranayaano innaga ayaa la leenayahay dee garab baa laydin qabtaa kii kale isqabta idinkuna haddaba waxa weeyaan dadkii weli umay bislayn inay laba laysraaciyo ama saddex laysraaciyo waayo waxay ku konfyus garoobayaan ama ay ku jahwareerayaanba waraaqdan marka la yidhaahdo saddex baad calaamadinaysa halkan waxaa weyn dowladihiisu kan madaxtooyadii tan kale waa baarlamankii hebel baa halkan hebel kale kan madax yacni weli dadkii wixii way nagu cusub yihiin systemku way nagu cusub yihiin dadkeennuna xagga maaragta waxbarashada maaragta markaynu leenahay had iyo jeer waxaa laynagu tilmaama dadka aan dadkoodu aada wax u baranin laakiin with the time waqti marka la siiyo waxaan waysi soo bedelayaan waxaa laga yaabaa tobanka saneed soo socda markaynu intan hore seedkan hore dhammayno in marka dambe laba la ysraaciyo oo dadkana lagu tababaro sidii ay maarata ugu codayn lahaayeen laba laba doorasho u wada codayn lahaayeen mar keliya si kharashka u yaraado maxamed axmed geelle afhayeenka guddida doorashooyinka ee somalilan ayaa isagu leh doorashooyin isdaba socda waa lama huraan doorashooyinku faa'iidun bay leeyihin doorasho mar alle marka doorasho ay timaadaba faa'iiday leeyihin maxaa waxaa tusisaa taladii inay dadka ay gacanta ugu jirto dadweynaha ay gacanta ugu jirto dadweynaha boqor ah isagaa maalinba loo imanayaa isagii baa laisu bandhigayaa isagii baa la weydiisanaya codkiisa la isagii baa codaynaya ciddii isagu doorto ayaa ka noqonaysa ciddii ka talinaysay laakiin dadka qaar baa doo fikra xagga dhaqaalaha marka la eego maaragtay dee sanad walba doorasho lama geli karo dee taana way iska dhacday oo somaali xitaa taanay dhaqaal ahaan ay ku adag tahay haddana sanad walba wayna haystaa inay doorasho dhacdo laakiin waxaan u arkaa anigu arrin saxa oo wanaagsan oo haddii jir ummaddu inay talida gacanta ku hayso u muujinaysa dood badani kama taagno xilligan in ciddii doorasho ku timaaddaa ay doorasho ku tagto xilliga ay doontoba ha dhacdee hase ahaatee waxaa lagu kala fikir duwan yahay in la mideeyo doorashooyinka somalilan iyo in kale tusaale ahaan haddii aan wax iska bedelin waxaa sanadka labada kun iyo saddex iyo tobanka qorshaysan doorashada golaha wakiilada sanadka xige ee labada kun iyo afar iyo tobankana tan golaha guurtida halka sanadka labada kun iyo shan iyo tobankana la filayo doorashada madaxtooyada muuse xisbi oo ka faallooda arrimaha doorashooyinka ayaa isagu leh had iyo goor qaacidada inoo taalay iminkana weli taala inkastoo muddada la kordhiyey waxa weeyaan marka hore in ay soo baxaan muxuu ahaa muxuu ahaa ururada u gudbaya axsaabta markaa ma suulo gelayso markaa waa in axsaabta soo baxda lakiin waxaan odhan lahaa oy ku wanaagsan tahay kolka ay axsaabta soo baxaan taa hore ay axsaab u gudbaan ururadu saddexdii markaa xusbiga noqonaya ay soo baxaan inta dambe ee muxuu aha baarlamanka iyo madaxtooyada la mideeyo mustaqbalka aadan xaaji cali oo ah madaxa sonsaf islamarkaana ah hormuudka kuliyadda xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa ayaa se isagu qabaa horta anigu waxaan qabaa in doorashooyinkanan reer somalilan in la mideeyo waayo iminka laba mushkiladooda waaweyn baa doorashooyinkana haysta dhaqaalaha boqol kiiba konton iyo wax ka badan inagu ma lihin deeqbixiyaal caalamiyaa bixiya marka taasi waxay mar walba inagu qasabtaa maadaama aynaan dhaqaale inaga gacanta ku haysan in xiliyo aynaan diyaar hayn aynu doorashooyinka lo markaa si taa looga gudbo oo aynu dhaqaale ahaana u diyaargarowno doorashaduna ay inaga inoo soo wareegto waa in doorashooyinka la mideeyo wixii israaci kara mustaqbalka arrintaanu waan soo jeedinaya waa in laga fikiro in la mideeyo oo weliba doorashooyinka israaci karaa waxa weeyaan baarlamaanada labada gole iyo madaxtooyadu way israaci karaan in laga fikiro qaabkii mustaqbalka loo midayn lahaa waayo doorashooyinkan imika two thousand tankii baynu galnay laba sano gudahood baynu haddana mid kaloo culus ku gelaynaa sanadkan soo socda taydiinkiiyo foodhiinkana waxaa la filaya laba doorasho oo midna tii golaha baarlamaanka tahay midna kii golaha guursida tahay in la galo sanadka ku xigana waxaa la filaya haddana intii madaxtooyada la galo macnaheedu marka waxa weeye shantan sano ee madaxweynahan imika jooga oo xilka hayaba waa inuu mid walba doorasho qabto marka ma adeegii kale ee bulshada loo doortay ee ahayd shaqo abuuridii waxyaalihii infrastructureki iyo roadkii oo dhiso ictiraafkii oo raadiyo dowladnimadii oo la xoojiyo ayuu ku mashquuli mise doorashooyinkan oo dhaqaale iyo mobilisation iyo howlgelin iyo amni iyo ilaalin u baahan buu samayn xataa dalkeenna uma fiicna xilliga doorashooyinka ama u diyaargarowgoodu socdaba waxaa inta badan istaaga maalgashiga dibadda iyo kan gudaha waxaana dadku inta badan sugaan sida doorashadu u dhacdo waxaa dhinaca kale shaqo iyo macaash badan hela boqolaal qof oo ka faa'iida lacagta malaayiinka dollar ah ee suuqa soo gasha xilliga ololaha doorashooyinku socdo waxaase qof walba uu werwer ka muujiya dhinaca amniga taas oo doorashaba tan ka dambaysa uu werwarkoodu sii kordhayo shukri xaaji ismaaciil bandare ayaa iyadu qabta in oday dhaqameedka oo ahaa mustambeedka ka howlgala xalinta murannada ka dhasha doorashooyinku ay xilligan qayb ka yihiin doorashada mar haddii ay door weyn ka qaateen soo xulista murashaxiinta tartamaysa taasina ay mas-uuliyaddooda tahay ayay leedahay inay cayaaraan door ka firfircoon kii ay hore u qaadan jireen berigii hore ee dadku de haddii cid isku dhacdo dib waxa loogu noqon jiray marjac waxaa kow inoo noqon jiray dee beeli iyo reeri iyo adduun odayaashii u yeedha dhaqameedka u yeedha sidan u yeedha ayaa la odhan jiray maanta waa iyaga kuway ka imanayeen dad dadka soo doortay ee xakeenay maanta anigu maanta inay roolka weyn oo kii kasii weyn horta way ku leeyihin waayo waxa weeyaan mas-uuliyadday qaadeen laba mas-uuliyad baa saaran mid waxa weeyaan tii qarannimo ayaa saaran hadday wax dhacaan ilaa guurtideenna dee guurti dhan baynuu leenahay hadday wax dhacaan sidii loo ay u xalili lahaayeen ta kalena waxa weeyaan odayaasha odayaal dhaqameedka ee cid kastaba leh reer kastaaba leeyahay dee waa imitada ay u keeneen waa inay xilkeeda u qaadaan inay haddii wax u yimaadeenna ay u xalilayaan ta kalena dee waa in la aaminaa oo aynu aaminaa dee shuruucdeenna shuruucdii markaynu aaminaynana dad dadkana shuruucda inoo haya haddaba jidkaas dheer ee ay soo mareen doorashooyinka somalilan marka la isku soo xooriyo maxaa laga baran karaa waa kan mar kale afhayeenka guddida doorashooyinka somalilan maxamed axmed geelle waxay barteen horta inuu qofku uu ku qanco eh, tartanka maarata caadiga ee dee nabadgelyada ku sugan inuu nabadgelye ahaan kursi uu ku doono eh, wixii ka soo baxana uu nabadgelye ahaan maarata ugu qanco ayaa aada loo barto oo midh weyn runtii midda kale ururadu waxay intii barteen sida loo ololeeyo way barteen midda kale waxay barteen waxay barteen sida sida suqan adigoo ra'yigu uu kala duwan yahay dadku haddana uu u wada socon kara geb ahaanteeda ayaa runtii aada loo bartay waxaa weli ka maqan ururadii in ay yeeshaan dad taageerayaalo joogto ah taageerayaal joogto ah oo intay ishtiraag bixiyaan dee maarata ururkiisa ugu shaqeeya taasaa weli maarata yaro maqaman malanaya guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxaynu kusoo gabagabeynaynaa qaybteennii saddexaad uguna dambaysay barnaamijyo taxano ah oo aynu kaga hadlaynay doorashooyinka somalilan gaar ahaan doorashada la filayo inay maalinta arbacada ah ee berri ku beegan ka qabsoonto somalilan tan iyo intaynu barnaamijyo kale ku kulmayno waxaan aniga iyo martida igala qayb qaadatayba idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh